halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waa maalin axada shan iyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo maanta dooranaysa madaxweyne weli waxaa teendhada afisyooni ee ay ka dhacayso doorashada madaxweynenimada soomaaliya ku soo qulqulaya xildhibaanada iyo musharaxiinta waxaana la filayaa sida guddiga hadda ay noo sheegeen in labada duhurnimo ay codayntu bilaabato iyadoo hadda salaadii duhur iyo la aaday in ay xildhibaanada iyo martida kaleba ay soo qadeeyaan warbixinno kala duwan ayaan idinkaga haynaa arrimahaasi doorashada waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan aragtida dhallinyarada ee doorashada maanta dhacaysa waxaan ku dhashay london dalkan ingiriis weligii soomaali ma arkin iyo ma aadin laakiin waxaa u rajeynaa soomaaliya inaa allah nabad keeno madaxweynaha soomaaliya loo dooranayo waxaan u rajeynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka anu dhexaysto
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan intaasi oo dhanna waxaa ka horeynaya warkii caalamka baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda kulan ku leh teendhada afisyooni ee garoonka diyaaradaha ee ammaankiisa aadka loo adkeeyey ee muqdisho si ay u doortaan madaxweyne cusub madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaashii xilka kaga horreeyey ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo madax kale iyo siyaasiyiin ayaa ku baratamaya codaynta maanta iyadoo uu mid walbaahi doonayo inuu ku guulaysto inuu helo kalsoonida baarlamaanka ciidamada midooda afrika ayaa sugaya amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya ilaa soddon iyo lix musharax oo ay ku jirto fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ah haweeneyda qura ee tartankan ka qaybgelaysa ayaa waxa ay ka qaybgelayaan doorashadan iyagoo codkooda weydiisanaya waa saddex boqol sagaal iyo labaatan mudane oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka codaynta oo dib u dhacday ugana dhacday muddo ka badan sanad ayaa waxaa lala xiriiriyey khilaafaadka siyaasadeed ee keenay in doorashadaasi ay duub dhacdo waxayna qasab ahayd in la qabto bishan si ay u sii socoto lacagta dhan afar boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah oo sanduuqa lacagta dunida ee i m f ou siiyo dowladda soomaaliya doorashada ayaa dhacaysa xilli ay soomaaliya ka jirto abaartii ugu darnayd ee muddo afartan sano ah rabshado dagaal oo ay waddo kooxda xagjirka ah ee al-shabaab iyo isku dhacyo dhex mara kooxaha hubaysan ee ku sugan dalka weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada baakistan oo marayay gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ee xuduudda leeleh afghanistan ayaa waxaa ku dhintay saddex caruur ah iyo saddex askari sida ay hadda maanta ah uu sheegay saraakiisha militariga ee dalkaasina ay xaqiijiyeen gobolka buuraleyda ah ee kala qaybiya bakistan iyo afghanistan ayaa muddo dheerba waxa uu ahaa goob ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada xagjiriinta iyadoo dagaalyahanadu ay u kala gudbaan xuduudda si ay uga baxsadaan ciidamada ammaanka ee dowladda fiidimadii sabtidii ayaa qof ismiidaamiyey wuxuu isku qarxiyey suuqyare u dhow magaalada miraan shaah ee gobolka north wasiristan oo lix iyo labaatan kilomitir koonfur bari kaga beegan afghanistan militariga bakistan ayaa sheegay in saddex caruur ah oo da-doodu ay u dhexayso afar jir ilaa koob iyo toban jir iyo saddex askari ay ku dhinteen weerarkaasi ninka isqarxiyey ayaa isagoo lugeynaya goobta yimid kadibna waxuu isku qarxiyey markii gaari siday ciidamadu uu meesha maray ayaa wakaaladda wararka a f b waxaa u sheegay sarkaal maxalli ah ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaad shariif ayaa sheegay in sida uu yidhi kuwa dilay caruurta aan waxba galabsan ay yihiin cadowga aadanaha iyo islaamka halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale soomaaliya waxaa maanta ka dhacaysa doorashada madaxweynaha ee soomaaliya codaynta ayaa la filayaa inay bilaabato labada duhurnimo ee wakhtiga soomaaliya teendhada afisiyone ee doorashadu ay ka dhici doonto waxaa ku sugan wariyaha v o a falastiin axmed iimaan warbixintan ayayna goordhow kasoo dirta
waxaanu ku sugannahay teendhada ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa ku soo ururaya musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya iyo xildhibaanada sidoo kale marti sharaf kala duwan iyo warbaahinta ayaa iyagu goobjoog ka ah doorashada ayaa la filayay inay bilaabato kow iyo tobankii barqanimo xilliga magaalada muqdisho waxayse guddigu goordhow ku dhawaaqeen in ilaa labada doornimo la gaari doono oo ay labada duurnimo doorashada ama codayntu ay bilaaban doonto iyadoo hadda ay dadku aadeen dukashada salaada duhur iyo qadadii weliba amniga magaalada ayaa si weyn u adag taasi oo wakhti badan ay u baahdeen xildhibaanada si ay teendhada u soo gaaraan baaritaano badan ayaa lagu samaynayaa xildhibaanada iyo dadka u soo socda teendhadan iyadoo afar ilaa shan meel xildhibaanada lagu baarayo waana sababta keentay in wakhtigii loogu talagalay ay codayntu ku bilaaban weydo inkastoo ilaa xalay waaga uu isugu baryey musharaxiinta iyo xildhibaanada oo ololuhu xalay uu si weyn magaalada muqdisho uga socday oo laga dareemayay gaar ahaanna agaaraha eeraboorka magaalada muqdisho weli waxaa muuqataa in musharaxiinta iyo xildhibaanada dhinacyada kala goon u ololeynaya ay gooni-gooni hoolka u istaagayaan ciidamada ansom iyo booliiska soomaaliya ayaa qayb lixaadla ka qaadanaya sugidda ammaanka waxaadna arkaysaa in dadku ay baaritaanno isdabajooga oo isku dhow oo isku muuqda ay marayaan waxaa la filayaa labada duurnimo inay doorashadu bilaabato madaxweynaha xilka haya hadda maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan isagu weli howlka soo gaarin iyo weliba qaar kale oo ka mida musharaxiinta balse inta badan musharaxiinta howlka waa ay joogaan xilligan wixii warara ku saabsan ee dheeri ah waxaanu idiin soo gudbin doonnaa oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadeheena soo socda haddii allaha awooda lihi uu noo saamay
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo nooga soo waramaysay kuna sugan gudaha teendhada afisiyoni ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay doorashadu maanta ka dhacayso dhinaca kale waxaa khadka telefoonka ee muqdisho haatan si toosah ugu jira waryaha v o a cabdicasiis axmed barrow cabdicasiis haddaad maqlayso soo dhowow duhur wanaagsan waxaad nooga warbixisaa xaaladda guud ee magaalada waaside
aad ayaad umahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan xaalada guud ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa mid arrimo doorasho ku jirta dhaqdhaqaaqa ammaankuna uu yahay mid xadidan inta badan ganacsiga ayaa furnayd wadooyinka ciidamada ayaa xiray dadku waxa ay si dhow ula socdaan warbaahinta gudaha oo si weyn oo u faaqidaysa saaka doorashooyinka ka soconaya teendhada fisione ee la filayo goordhow inay bilaabato sida falastiinba sheegtay oo howlka ku sugan dadka telefishinada ayay hor fadhiyaan xaafadaha ayayna ku wada sugan yihiin mana jiro dhaqdhaqaaq ganacsi iyo isku socodka oo la ogol yahay oo xalay kowdii saqdhexe xilliga magaalada muqdisho ayay ciidamadu wadooyinka xireen laakiin waxaa jiray intii aan bandowga la gaarin waxaa si weyn dadku wax uga iibsanayeen maqaayadaha muqdisho ku yaala iyo moolalkaba si ilaa ma beri wixii ay isticmaali lahaayeen ay guryaha usii dhigtaan marka dadku baraha bulshada iyo warbaahinta ayay aada ula socdaan wararka arrimaha doorashada ayaa si weyn loo xiiseynayaa waxaana la filayaa in maanta isbedel siyaasi ah oo hogaanka sare ah uu ku dhaco dalka soomaaliya musharaxiinta tartamaya ayay dadku kala eegayaan laakiin waxa ugu badan la saadaalinaya waxa waaye maxamed oo isbedelka la filaya saaka inuu ka dhaco magaalada muqdisho cabdicasiisow dadka haddii aada la sheekaysatay kolley maadaama aan isku soo bixi karin dareenka dadweynaha ee doorashadan ka dhacaysa maanta magaalada muqdisho iyo waxa ay ka filayaan inay halkaasi kasoo baxaan hogaan caynkee ah ayay dadku rajeynayaan iyo guud ahaanba soomaalidu ay rajeynayaan inuu kasoo baxo teendhada afisiyoni maanta
maxamedo sidaad la socoto soomaaliya waa dal nugul oo dhowaan uun colaada ka soo baxay welina meelaha qaar colaadihii ay ka jiraan waxyaabaha ugu badan ee dadku ay aadka u hadalhayaan waxay tahay doorashadu inay ka dhammaato oo xilliga doorashada soomaaliya muddo dheer ayay kala guur ku jirtay oo xaalada doorashada laga hadlayay oo dhaqaalihii dalka ganacsigii ammaankii iyo noloshii dadkuba uu saameyn ku yeeshay inta doorashooyinka ay socdeen ama laga shaqaynayaba sida aad la socotay waxaa aad u kacay qiimihii maciishada raashiinka iyo nolosha oo dadku saameyn xoogan ku yeesha marka dadku waxa ay saadaalinayaan midda ugu horeysa oo ay indhaha ku hayaan waxay tahay in xaaladii kala guurka ahayd uu dalku ku jiray marka hore laga baxo oo xaalad caadiya wadanka uu kusoo laabto kan kalena waxa ay rabaan in ay helaan hogaamiye fahmi kara waa sida ay hadalka udhigayaan dadka waxgaradka ah iyo dadka siyaasadda falanqeeyaba in la helo hogaamiye fahmi kara xaalada iyo marxalada dalka uu ku jiro islamarkaana ka shaqeeya arrimaha nabadda dimuqraadiyadda soomaaliya hirgeliya doorashooyin aan walaac badan ka iman iyo weliba in laga shaqeeya ammaanka oo dadku ay si weyn u dalbanayeen waayadii ugu dambeysaba in wax laga qabto soomaaliya sidaad la socotay waxaa ka dhaca qaraxyo waxaa ka dhaca dagaalo marka waxaa loo baahan yahay bay leeyihin hogaamiye waxaas oo dhan fahmi kara islamarkaana waxyaabaha kale oo laga hadlayo oo dadka aqoonyahanku ay falanqeynayaan waxay tahay in la helo dawlad dastuurka ku shaqaysa islamarkaana dastuurka muddada dheer ku jira qabyada ka saarta oo dastuurka afti dadweyne loo qaado marka waxyaabahaasi oo dhan baa la eegayaa dawladda iman doonta iyo madaxweyneha iman doonana kolley shaqo badan baa hortaala taasi oo ay soomaalidu sugayaan khudbadihii ay jeediyeenna la filayo in ay siday tahay uga soo baxaan waa tahay cabdicasiis ugu dambeyn waxaad bal warbixin naga siisaa magaalada waata bandow la saaray wuxuuna ku egyaha la yidhi beri subax doorashadan waxaa la filayaa caawa fiidkiiba in lagu kala baxo waxaana la arki jiray markii doorashadu dhammaato in dadku ay isugu soo baxaan wadooyinka ay dabaaldegaan haddii waa dadka musharaxa ay rabaan uu soo baxo marka sidee taasi ku suura gelaysaa biliisku ma ka hadleen arrintaas in bal dadka loo ogolaado inay dabaaldegaan haddii musharaxooda u guuleysto
booliiska xalay iyo shalay maxamedow sidaa la socotay laba jeer bay hadleen xalay mar waxaa dib loo dhigay bandowgii oo muqdisho la rabay in lagu soo raga sagaalka fiidnimo ilaa kowda la gaarsiiyey si dadka oo markaa la arkayay inay waxyaabo badan iibsanayaan adeegyo badan ay u baahan yihiin wakti dheeriya loo siiyo laakiin kama hadlin haddii doorashadu ay dhammaato xilli hore oo madaxweynaha la doorto dadku inay dabaaldegi karaan weli taas booliiska kama hadlin laakiin caadiyanba soomaaliya sidaad la socotay markii ay doorashadu dhammaato dadka iyagaa isku soo bixi jiray oo ismarxabeyn jiray oo isu hambaliyeyn jiray qaarkoodna wadooyinka soo dhexmari jiray taasina weli ma cadda siday udhici karto laakiin booliisku waxay leeyihiin wax kasta ammaanka ayaa ka muhiimsan waana muhim ammaanka muwaadiniinta in la xaqiijiyo marka wax kasta waxaa la ogaan doonaa marka ay doorashadu dhammaato sida uu xaalka isu bedeli doono
waa tahay cabdicasiis idaacadaheenna dambe ayaad nooga warbixin doontaa wixii soo kordha aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow oo si toosa khadka telefoonka magaalada muqdisho noogu waramayay markana nairobi dhinaca kalena dadka soomaaliyeed ayaa meel ay joogaanba waxa ay si weyn ula socdaan doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho hoteelada waaweyn ee ku yaalla xaafadda isliya ee bulshada soomaalidu ay xili hore maantaba waxa ay buuxdhaafiyeen waxaana dadkaasi ka mid ahaa dhallinyaro kasta nooc kasta leh oo ka daawanaya shaashadaha telefishinada doorashada si toos ah usoo tabinaya wariyaheenna maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada nairobi warbixintan ayayna soo dirtay
bismillaah magacaygoo saddexaan waa bader cabdinaasir xuseen waxaa idinka soo salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto nairobi isli gaar ahaan hoteelka nomad paradise hotel dhammaantiin waad salaamantihiin maanta aad baan ugu farxsannahay in isqaqabsi dheer kadib iyo arrima gadaal inoo yardhigay oon aad u jeclaan inay wakhti hore inoo dhacdo doorashadu maanta ay noo dhacayso wixiina soo dhaafay waan ka soo gudubnay laakiin maanta natiijada inoo soo bixi doonta aad baan u rajeyna inay noqoto mid aynu dhammaan soomaalida meel walbaan joogna aynu ku wada farxi doonno insha allah maanta haddaan aniga cabirkayga cabiro madaxweynayaasha taagan inkasta oo aan aad u jeclaan lahaa inaynu dooranno qof cusub oon weli aan la tijaabinin kuwii hore loo soo tijaabiya waynu aragnay dadka ku ku ag wareegsan dowladooda iyo siyaasadooda ku ag wareegsan waynu soo aragnay marka waxay ka dhigan tahay haddaad doorato shakhsi horey loo soo tijaabiyey inaad dooranayso nidaamkii iyo sistemkii hore laakiin haddaad mid cusub maanta aad doorato lama garan kara meesha u dhici doono laakiin waxaan aaminsanahay haddii la doorto mid cusub inuu dhaami doono isagoo ka tusaale qaadanaya sanadihiina soo dhaafay waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii noo qabsoomay insha allah magacayga axmed cabdalla maxamed tii doorashada soomaaliya maanta ka dhacaysa waa doorasho loo maaragtay in badan laga soo shaqaynayey runtiina si qurux badan ayay maaragtay u socotaa ilaa hadda rajada aan ka qabo waa boqolkiiba boqol waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed hoggaan wanaagsan in maarata halkaa uga soo bixi doono kalsooni buuxda ayaana ku qabaa baarlamaanka soomaaliya haddii aan nahay dhallinyarada soomaaliyeed ku nool magaalada nairobi waxaa naga go'an halkaa qofkii maarata maanta laga doorto ee hoggaanka soomaaliya loo dhiibo inaan maxay ahayday boqolkiiba boqol la shaqayno magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil maxamed cabdulahi baa la yidhahdaa wallaahi maanta soomaaliya madaxweynaha laga dooranayo iyo rajada aan ka qabo rajadii hore ee farmaajo joogitaankii uu joogay iyo rajadu siday ahayd ma aaminsani wax isbeddel ahoo ka soo socdaa inuu jiro bataatanba sidiisaba sababtooy tahay soomaaliya soomaaliya soddonkii sana ee u dambeeyey ama afartankii sana ee u dambeeyey waxa ay ku jirtaa loolan qabyaaladeed loolan ninjeclaysi loolan ayuu shay wuxuu ku salaysan yahay aan la garanayn marka dadkaasoo dhan waxaan isleenahay masiirka soomaaliya ilaahay buu ku xidhan yahay subxana wa tacaala laakiin kuwaas inay hadda wax beddelayaan ama tabdiil keenayaan aniga ma aaminsani ka ismaaciil ahaan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaygo saddexan waa cabditaajir maxmed qani waxaan ku noolahay nairobi wallaahi rajo weyn baan ka qabnaayoo aniga waxaan ka mid ahay dadka isbeddelka u ololaynayo oo waxaan aaminsanahay soomaaliya shantii sano ee lagu jiray dibudhac weyn iyo ummadda soomaaliyed wax badan inuu ka dhumay marka maanta waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in guul ay ka soo baxdo oo isbeddelku guulaysto oo ummadda soomaaliyeed nimankaas shantii sano baabi'iyey ee maarata ragaadiyey ee dictatorshipka noqday insha allah in khadka laga saaro oo isbeddel cusub yimaadaan isbeddelka cusub waxaan ka rajaynaynaa wanaag insha allah in ummadda soomaliyeed isu keenaan maamul goboleedyada la isu keeno ummadda soomaaliyeed dib bay mar dambe mar kale waxay bilowday in dib loosii kala jejebiyo oo maaragtay wixii ay soo dhaaftay maaragtay xoogaagii markii hore waa la isu keenkeenay markii dambe qoladan intay imaadeen in la kala irdhoobo la kala fadhiisto imaatay marka waxaan rajaynaynaa dad waxaasoo dhan dhameeya ummadda soomaliyeed la isu keeno maaragtay midnimada iyo iyo iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo federal stateka dhan wada shaqeeyaan si si wanaagsan baan rajaynaa insha allah dowlad dowlad mateli karta inay imaato adwaale kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo si toos ah u daawanaya shaashadaha ay kala soconayaan doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho waxayna u waramayeen wariyaha v o a maryan maxamuud barre haddaba dhegeystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu weli ku guda jirnaay haatanna waxaynu eegaynaa aragtida dhallinyarada soomaalida ee ku nool qurbaha kuwaasi oo qaarkood aysan ku dhalanin soomaaliya warbixintanna waxaa inoo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari soomaalida ku nool dalka oo keliya ma ahan kuwa sida dhow ula socda doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee waxaa sidoo kale doorashadani indhaha ku haya dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ee aanan weligood arkin soomaaliya dhallinyaradani waxaa ka mid ah caashe maxamuud oo ku nool dalka britain caasha waxay v o eedu uga warrantay dareenkeeda ku aadan doorashada iyo talada ay u hayso madaxweynaha la dooran doono magayga caashe maxamuud cabdikariim aa lidhahaa waxaan jiraa toban iyo saddeed sanad waxaan ku dhashay london dalkan ingiriis waligii soomaali ma arkan iyo ma aadin laakiin waxaa u rajeynaa soomaaliya inaa allah nabad keeno madaxweynaha soomaaliya loo dooranayo waxaan u rajeynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka inu dhaxaysto shukri cadow iyada oo yar oo aanan waxba garan ayay waalidkeeda ula qaxeen dalka kanada hadda waxay ku nooshahay gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka waxay ka mid tahay dhallinyarada kor kala socda xaaladda soomaaliya magacayga waxaa la dhahaa shukri cadow waxaa ku soo koray dibadda laakiin waxaa ku dhashtay soomaaliya anigoo yaraa kasoo tegay canada kusoo koray haddana waxaan deganahay maraykanka wallaahi inkastoo aniga iyo dhalinyarada maraykanka degan aan si fiican ugu jirin politicska soomaaliya generally isha ku haynaa waa ka warqabnaa koraa koraaga warqabnaa zaynab qorane oo ku dhalatay kuna nool australia ayaa u aragta tirabadnida musharaxiinta inay muujinayso in siyaasiyiin badan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan hannaanka siyaasadda dalka waxayse dardaaran u haysaa qofka noqon doona madaxweynaha magacayga waa zaynab qorane salaad faarax waxaan jiraa afar iyo labaatan sano waxaana ku dhashay dalka australia inkastoon weligay soomaaliya aana tegin waa dalkayga hooyo soddon iyo sagaal qof waa dad aada u badan laakiin waa wax fiican inay soddon iyo sagaal qof isxil saarayaan ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan wadankeena hogaamino qofkii ka guuleysta soddon iyo sagaalka qof waxaan rabaa inaan ku dhaho dadka si daacad ah u hogaami diintaada ha iloowin dadka la sheekayso oo taladooda qaado wadankeena waxaa kasoo saartaa wadan xoog leh oo muuqda insha allah shukri cadow oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa waxaa walwal ku haya amni darrida dalka sidaasi daraaddeed ayay u soo jeedisay madaxweynaha soo socda in uu ahmiyaddiisa koowaad ka dhigo soo celinta amniga wallaahi madaxweynaha waxaa ka rajaynayaa inuu maxay ahayd waxweyn ka qabto amniga wadanka inuu wadanka uu ka dhigo meel oo safe ah meelaan dadka ka welwalaynin sababtoo ah waxaa maalin kasta maqnaa inay maxay ahayd wadanka ka jirto qarax iyo dil marka taasna dadka waa wadanka jooga waa aga naxnaa anakana waan ka cabsanaa inaan wadanka imaano oo haddii aan wadanka kusoo laaban lahayn oo arkin lahayn ehelkeenii wadankii oo macnaha futurekan lahaan lahayn waa ka cabsanaynaa wadankii inaan kusoo laabano tartanka xilka madaxweynaha waxaa go-aan ka gaari doona ilaa iyo saddex boqol sagaal iyo labaatan mudane oo ka mid ah labada aqal ee golaha shacabka haddaba zaynab qorane ayaa xildhibaanada ugu baaqday in ay dalka iyo dadka u dooraan hogaamiye wanaagsan xildhibaanada waxaan dhihi lahaa dantiina ha fiirinina danta dadka intaa fiirisiin waxaad dooratiin qof dadka u fiican oo si fiican u hogaamin karo shukri cadow oo ah gabadh dhallinyaro ah oo baratay caafimaadka waxay iyadu ugu baaqaysaa madaxweynaha cusub ee la filayo in ay maanta yeelato soomaaliya inuu fursad siiyo dhallinyarada islamarkaana uu horumariyo qeybaha caafimaadka ee dalka wallaahi intaana madaxweynaha fikradeyda waxaa usoo jeedin lahay ka hadlin hambalyo waxaa u dirayaa dhalinyarada oo maadaama inay tahay maalin maalinta dhalinyarada dhalinyarada wadanka joogta iyo meel kasta oo soomaali ah waxaa u dirayaa hambalyo fikradda oo usoo jeedinayo madaxweynaha waxaa waaye in uu wadanka uu dhiso in uu macnaha shaqooyin u sameeyo dhalinyarada dhalinyaro badan oo iska joogta wadanka oo shaqo haysanin ambe kuwa wax barta xataa kuwa wax baranin kulli waa iska joogaan wadankii marka waxaa waxaa rajeynayaa inuu madaxweynaha insha allah inuu shaqooyin badan u sameeyo dhalinyarada iyo dadka dadka waaweynkaoo shaqo la-aan heeso inuu wadanka shaqo ku dhiso maadaama qof caafimaadka barata aan ahay waxaa rajeynayaa inuu wasaaradda caafimaadka dhiso oo dhinaca caafimaadka siday hadda tahay si ka fiican usii dhiso oo insha allah naqano meel oo haddii ay qof ku jirto laga walwalaynin oo wadan kale dadka loo direynin oo wadankooda dadka lagu daaweyn karo si kastaba ha ahaatee dhallinyarada soomaalida ee ku nool qurbaha intooda badani ma tegin soomaaliya waxayse rajo weyn ka qabaan in ay mar un arkaan dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee soomaaliya oo nabad ah xasiloon islamarkaana barwaaqo ah mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi noo diyaariyey markana aynu eegno soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda kulan ku leh tendhada afisyooni ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasi oo ah goob ammaankeeda aada loo adkeeyo waxaana ay goordhow bilaabayaan daqiiqadaha soo socda doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya madaxweynaha haatan talada haya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaashii xilka kaga horreeyey ra-iisul wasaarayaal hore iyo madax maamul goboleed iyo sidoo kale siyaasiyiin kale ayaa ku baratamaya tartanka maanta ka dhacaya tendhada afisyooni ee magaalada muqdisho waxaa codkooda dhiibanaya ama ay xubnahan musharaxiinta ee gaaraya lix iyo soddonka musharax doonayaan inay codkooda ama kalsoonidooda ka helaan saddex boqol labaatan iyo sagaal mudane oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya codaynta ayaa dib uga dhacday muddo ka badan sanad sababo la xiriira khilaafaad siyaasadeed waxaana ay qasab ahayd in la qabto bishan may si ay u sii socoto barnaamij lacageed oo dhan afar boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah oo sanduuqa lacagta dunida i m f uu siiyo ama uu ku kabo miisaaniyadda soomaaliya doorashada ayaa dhacaysa xilli soomaaliya ay ka jirto abaartii ugu darnayd muddo afartan sano ah rabshado dagaal oo ay kooxda mintidka ah ee al-shabaab kaga soo horjeedo dowladda iyo isku dhacyo mararka qaar dhex mara kooxaha hubaysan ee dalka markana dhegeystayaal dhegihiinna waxaa soo gaaraya mid ka mida kaalmaha heesahan idin hayn
daway dawo caafimaade darmaan qurux laagu mariimay dareenka naftayda kiciya daway dawo caafimaade darmaan qurux laagu mariimay dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay aan damqashada ayacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay aan damqashada ayacalka darta u haraadana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu daaligu badnaa
codadkaasi xasan aadan samatar iyo sahra dawo waxay gebagabo u ahaayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo
dadalkayga mudna daryeelkaaga wacna gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacay damaashaad damaashaad ilaacaya
damaashaad